Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah sihayaha xilka taliyaha guud ee booliiska oo baaq u diray gaadilayda dhanka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan suuqyada waaweyn ee ceelasha biyaha oo qaraxya lagu gubay iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bishii sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya gilbert masangeli oo ah siihayaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska waddanka ayaa wadayaasha baabuurta iyo mootooyinka ku buuriyey inay aada u taxadaraan si looga baaqsado dhacdooyinka shilalka waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in tan iyo bishii hore ee kordheen shilalka laga soo tabiyey gudaha dalka gaar ahaan waddada weyn ee xiriirisa ismaamulada nairobi iyo naykuru masangeli ayaa wax laga qoomamooda ku sheegay in dhacdooyinkan badankood loo aanaynaya qaladaad ay darawaliinta sameeyeen sida gaadiidka oo si xooliya loo kaxeeyo in darawalka uu shaqeeyo isagoo qamar isticmaalay ama uu isku dayo inuu baabuur kale ka hormaro waxa uu darawaliinta kula teliyey inay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerarka waaxda taraafikada waxau intaasi ku dariyay in adeega qaran ee booliiska oo kaashanaya maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka waddooyinka ee n t s a ay xoojin doonaan dadaalada ku aadan dhaqangelinta xeerarka gaadiidka ee waddanka tani ayaa imaanaysa iyadoo shil dhowaan ka dhacay deegaanka moolo ee ismaamulka naykuru ee ku dhaawacmeen afartan iyo toddoba ruux waxaa kasii horreysay saddex iyo tobankii bishan ay shan xubnood oo isku qoys ahaay ay ku nafwaayeen shil laga soo tabiyey waddada weyn ee u dhexeysa ismaamulada naykuru iyo nairobi dadweynaha ku nool ismaamulka samburu ayaa baaq u diray maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda waddooyinka waaweyn ee kanha waxay doonayaan in halkaasi laga dhiso buundo ay tayadoodu wanaagsan tahay tani ayaa timid kadib markii meydkiisa la helay qof ay biyaha qaadeen xilli uu ka gudbeeyey buundada seeya oo ku taala waddada xiriirisa degmooyinka maralaal iyo wamba qaar ka mid a shacabka samburu ayaa hoosta ka xariiqiyay in muddo sanad gudaheed ay halkaasi ku geeriyoodeen ilaa toban qof waxaana hadalladoodii ka mid ahay Hii maji wakati nilikuwa nimesimama ndani ilikuwa inanifika hapo kwa shingo, so ni Mungu tu na pia kujitolea kutoa huyu mtu wetu, kwa sababu ametuhangaisha sana. Five days tumehangaika, kila siku tunakuja asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, so imekuwa like hii ni siku ya sita tumehangaika sana.
Hatukutarajia kumpata lakini Mungu amefanya maajabu na tukampata. Ile kitu tu tunalia daraja ni manyebaba e, imekuwa haina haina fisiwisi yoyote. Mtu tu akishughuliwa na maji hana hata mahali ya kushikilia.
Mimi ni mtoto yangu iliathirika siku ya Jumamosi, lakini kwa bahati mzuri ikaokolewa baada ya mita mita kitu kama mita mia mbili ikakuwa tukawa tumeokoa. Leo ndio nimetoka kwa hospitali.
Mwenzetu ambaye tumeweza kutoa mwili yake kwa maji aliweza kuch- kubebwa na maji. Walikuwa katika harakati ya kutembea kwa motorbike, walikuwa kwa pikipiki na wakabebwa na maji. Kwa muda wa mwaka mmoja tumepoteza watu kumi kwa hilo daraja.
tangu hata mimi nilikuwa mtoto, kwa sababu mimi nimezaliwa hapa na nimelelewa hapa. Kila mara tumepoteza watu, every season kuna watu ambayo wataenda na maji hii, na tunajua kwamba hii ni barabara ambayo ni ya Kenha. Na mimi naomba leo kwa niaba ya hii jamii ambayo imeathirika sana every season ambayo tunapata mvua, ninaomba leo serikali standard bridge ambayo itaokoa maisha ya hawa waxaa sidoo kale arrinkan baaq ka soo saartay xildhibaanada deegaanka galbeedka samburu naysula lisunda
Today I want to ask Kenha, mnataka watu wangapi wakufe kwa hii bridge ndio mtutengenezee hii bridge? Tutakuja kuwasalimia kwa hiyo Kenha yenu.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
adsanna haddii aan eego dhanka iyo soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo xooggan oo xalay laga maqlay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kuwaasoo lala beegsaday goobaha ganacsi ee ku yaala suuqyada waaweyn ee deegaankaasi qaraxyo isxigegay ayaa mar qura ka dhacay ceelasha waxaana xigtay gubashada goobaha ganacsiga oo intooda badan gubtay warar ayaa sheegayay in al-shabaab ay toos u beegsatay goobahaasi ganacsi kadib markii la sheegay in lagu amray inay xidhaan kaameerada duubta muuqaalada qarsoon ee c c t v xaalad kacsan ayaa wali ka jirta ceelasha biyaha waxaana sidoo kale ku sugan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya oo iyaguna baaritaan dheeraad ah halkaasi ka wada weerarka ka dhacay ceelasha waxaa ka horreeyey qaraxyo kala duwan oo toddobaad ka hor ka dhacay halkaasi kuwaasoo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa si kastaba dhacdooyinka isxigiga ee ayaa imaanaya xilli ceelasha biyaha iyo deegaanada u dhow ee maalmahan howlgallo culus ee ka wadaan ciidamada ammaanka ee dowladda dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka qayb galay munaasabadda sanadlaha ee bandhigga waxqabadka xukuumadda dan qaran oo laba sano jirsatay madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey madasha waxa uu bogaadiyey waxqabadka xukuumadda ee siday uga go-an tahay inay xaqiijiso himilooyinka dadka soomaaliyeed ee xoreynta deegaanada ay ku jiraan gacanta siduu hadalka u dhigi kooxda al-shabaab kobcinta dhaqaalaha xoojinta maalgashiga iyo dubhabeynta dowladnimada madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in waddankaasi uu ku tallaabsanayo isbeddello horumarineed oo muddo dhow la dareemayo kuwaasoo ay saldhig u tahay dadaalada joogtada ee xukuumadda iyo wadashaqeynta hay-adaha dowladda intii ay socday munaasabadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warbixinno faahfaahsan ka dhageystay wasiirada golaha xukuumadda ama wasiiradaha ee golaha xukuumadda kuwaasoo soo bandhigay horumarada la taaban karo ay ku tallaabsadeen sida hadalka loo dhigay muddadii ay xilka hayeen wasiirada ayaa si faahfaahsan uga hadleen guulaha la gaaray iyo qorshayaasha hortabinta u leh madaxweynaha soomaaliya oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa mid waa xoololey mid waa sidaas aan sheegnay shu-uuntooda gaarka ah oo mar walba waxayna xeerarkooda hoosoo gaarka ha u degsadaano dhaqankooda ha u degsada ha isku maamulaano ha u waxaystaanaan dhahan midda caamkaana dad ha usoo dirsadaan golaha shacabka aqalka sare dhammaan waxaa meesha ka yimideen midda caamkaa inay ka shaqeeyaan waayo waxaa loo soo diray midii hoose dowlad goboleedyo baarlamaanadooda amnigooda gudaha waxooda hoosoo dhan waa leeyihiin ha ka shaqaystaan laakiin waxa soomaali ka dhexeeyo dhan ayaa dowladda federaalka u taagan tahay waanan ka shaqaynan haddii alyira mar kale iyo mar kale xukuumadda dan qaran waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan dowladda soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo shacabka soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay isagana waxaan leeyahay hambalyo waxaa xukuumaddan looga fadhiyaa iyo guud ahaan dowladda oo wada jirtaa cabir mitiraan cawada meel dhignay laba sano waxa lagu qaban karo markii la dadaalo mitir aan meel dhignay waana lagu cabiri doonaa wakhtiga hare sanad hadda ka dambeeya markaan gaarno ogostada dambe ee laba kun iyo labaatan iyo shan haddii alla yiraa waxaa la dhihi lahaa horta wixii hore oo la qabtay marka loo fiiriy intay marayaan boqol kiiba konton ma gaareen maya waa ka badyihin boqol kiiba todobaatan ay sii gaareen maya wallaa hoosay u dhaceen boqol kiiba soddon ay joogaan waa mitir aan samaysa awal mitir ma jirin cawada meeshaan waxaan soo dhignay mitirna lagu cabiro oo dowladda lagu cabiro guud ahaan gaar ahaan xukuumadda si gaar ah iyo golaheeda wasiirada lagu cabiro ayaan caawa meeshaan keena ogaada marka taas adinkana in aad muxuu ahay mitir lagu cabiro inaad leedihiin oo laydin cabiri doono waa laydinla daba jooga bilbil iyo muxuu ahay trimester iyo nusu sano iyo sanad waa laydinla daba joogaa cabirkaas waa intay maro waayeen waa socdaan waa gaabiyeen hoosay u dhaceen kor usocod baa laydin dhihi doonaa marka is ilaaliya haddii aan la yidhaah laba sano ka bacdi ma dhuuma kartiin waa inaad keentiin waxqabadka haddana waa inaad keentiin haddaad shib iska tiraadaan waxaa la leeyahay waxay sheegaan ay waayeen labadii sano meesha jooga hoos uga dhaceen marka insha allah mana rajaynaayo marka aan mashaariicda aan ka hadlaayay iyo lasoo bandhigo wax kaloo weyn oo maxaan ku raadaayay muddo laba sano yar ka yar meeshii labadii socono muddo laba sano ka yar in lagu dhaafo aad iyo aad ayaan rajaynaa hambalyadaasaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay amar ay ciwaan uga dhigtay ilaalinta qarinimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliya amarkan ayaa ku socda shirkadaha kale ah isbaan tahabshiil jubba express iyo adeega baysy iyo weliba shirkadaha kale ee la midka ah shirkadahan ayaa adeegyadooda ku bixiya magaca somalilan ayagoo muujinaya inay aqoonsan yihiin waa dal ka madax bannaan jamhuuriyadda soomaaliya taasoo ka careysiisay dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradda ayaa shirkadahaasi u qabatay in magaca soomaaliya adeeg kasta oo ku qoraan ugu dambeyn kowda bisha soo socota ee sagaalaad ee sebteembar wasaaradda ganacsiga ayaa ku wargelisay shirkaddii ama xawaaladii jibisay amarkan in loo tixgelin doonay inay si bareera u jibisay amarka dowladda kana soo horjeeda qarannimada waddanka soomaaliya markan dhegeyste haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay inuu fuliyey weeraro ka dhanaa israa'iil oo loo adeegsaday in ka badan saddex boqol iyo labaatan madaafiica waxay intaasi ku dareen inay si gaara u bartilmaameydsadeen saldhigyada militariya ee israa'iil bayaanka kooxdan waxaa ku cad inay duqeysay boqol iyo kow iyo toban ee ah saldhigyada ciidamada difaaca ee israa'iil oo uu ka mid yahay meron meelaha weeraradan lala eegtay waxaa ka mid ah afar xero oo ku taala buuraleyda la haysta ee golan heights xisbullah ayaa hoosta ka xariiqday inay soo gebagabaysay wejiga koowaad ee weerarada argosiga ee ka dhanka ee ka dhanka maamulka yuhuudda ee israa'iil waxay intaasi ku dartay in duqeymaha ay ahaayeen kuwo si weyn loogu guulaystay warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii star f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idin warramayey cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeennu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkiiaan halkan ka akhriyey